assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aada joogtaan waxaad kusoo dhawaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay dagaalada iyo duqeymaha yuhuudi ee ka wadda marinka godoonsan ee khaza waxaan maanta oo sabti ah dhankakaana ku beegan maalinkii afar boqol afartan iyo sagaalaad oo xidhiidh ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqeymo afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza xasuuq aada u daran oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen isbitaalka kamaal cadwaan iyo dagaallo xoogan oo lagu jebiyey askarta saynada yuhuudda haddaba aan ku horeyno duqeymaha ciidamada gumaystaha yuhuudda weli halkooda kasii wada duqeymaha barakacinta iyo goodoominta sharci darada ah ayaa waxay afartan sideedii saaca lasoo dhaafay geysteen xasuuqyo kala duwan oo ay kula kiceen dadka shacabka aan waxba galabsan iyo guud ahaan qeybaha kala duwan ee dadka ku dhaqan mandiqada goodoonsanee khaza subaxii hore maanta ciidamada gumaystaha yuhuudda waxay duqan aada u xoogan ka geysteen guri ku yaala xerada almakhaazi ee bartamaha marinka khaza waxaana halkaasi ku sheeday siday wararkan ugu soo gaarayaan ilaa iyo toddoba ruux oo shacab ah halkii dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aada u fara badan sidoo kale madaafiicda goobta ayay ciidamada yuhuudda ku garaaceen galbeedka magaalada rafax ee dhacda koonfurta marinka khaza waxaana halkaasi ku shahiday dad badan oo shacab ah halkii dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan sidaasi la mid ay ciidamada yuhuudda duuqiimo loo adeegsaday madaafiicda goobta waxay ka geysteen magaalada khaza ee dhacda khidaaca godoonsan ciidamada gumaystaha yuhuudda waxay sidoo kale duqeyn aada u xoogan ka geysteen magaalada beet xanuun ee dhacda waqooyiga marinka khaza waxayna halkaasi ku dileen lix ruux oo shacab ah halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aada u fara badan xerada ashaadiyo waa xerada ugu weyn ee marinka khaza iyana duqeyn bahallimo ah oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen waxaa ku shahiiday saddex ruux oo shacab ah halkay dhawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aada u fara badan sidoo kale xaafadda sabar duqeyn ka dhacday waxaa ku shahiiday saddex ruux oo shacab ah halkay dhawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aada u fara badan iyadoo sidoo kale ay madaafiicda goobta ku garaaceen guri ku yaala xaafadda azaytuun ee dhaca bariga magaalada khaza wasaaradda caafimaadka ee maamulka falastiiniyiintu waxay sheegtay in doctor axmed aszahrana oo ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ee magaalada khanyunis uu u geeriyooday qowb dartiis isagoo ku sugan gudaha teendhadiisa oo ku taala deegaanka almawaasi oo dhanka koonfureed kaga beegan marinka goodoonsan ee khaza dhacdadan ayaana kusoo beegmaysa iyadoo ay jiraan xaalado beli-aadilimo aad u adag oo soo food saaray dadka barakacyaasha ee ku sugan khaza iyadoo uu sii kordhaya qowbka ka jira marinka mana haystaan dadka barakacyaasha goobay ka gabaadsadaan qabowga sidoo kale afar caruur oo dhowaan dhasha ayaa u dhintay qowb dartiis dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay kuwaasoo ku noolaa tiendhooyinka barakacyaasha ee koonfurta marinka khaza doctor iyaad alfarra oo ah agaasimaha qeybta dhallaanka ee isbitaalka naasir ayaan sheegay in maalin kasta isbitaalka haleelaan shan ilaa iyo lix xaaladood oo ku saabsan ilmaha dhashay kuwaasoo hoos u dhacay heerkurka jirkooda waxayna dhammaantood u baahan yihiin in wax laga qabta xaaladooda xaaladan ayaana kusoo beegmaysa iyadoo ay ciidamada yuhuudda weli sii wadaan bartilmaameedkooda karanka isbitaalada marinka khaza gaar ahaan isbitaalada ku yaala waqooyiga iyo koonfurta marinka khaza ilwareedyo dhanka caafimaadka ayaa aljaziira u sheegay in tiro ka mid ah shaqaalaha caafimaadka isbitaalka kamaal cadwaan ee ku yaala magaalada beetilaayiya ee waqooyiga marinka khaza ay ku gubteen weerar duqeen ah oo ay ciidamada yuhuudda ku beegsadeen isbitaalka kaasoo ku fiday qiibo badan oo ka mid ah isbitaalkan goor sii horeysay wariyaha aljaziira ayaana sheegay in ciidamada gumaystaha yuhuudda ay gubeen isbitaalka kamaal cadwaan saacado kadib markii ay go-doomiyeen waxayna ku amreen maamulka in laga saar isbitaalka shaqaalaha caafimaadka bukaanada iyo dadkii la socday iyadoo ay taasi berber socotay rasaas xoogan oo iridayeen taangiyada ciidamada yuhuudda ee ku hareereysnaa isbitaalka kalkaaliso ka tirsan shaqaalaha isbitaalka kamaal cadwaan ayaa wareysi siisay shabakadda wararka aljaziira waxay ku sheegtay in ciidamada yuhuudda ay weerar ku qaadeen shaqaalaha isbitaalka islamarkaana ay gubeen dhammaan agabyadii lagu shaqaynayey waxayna intaa ku dartay in ciidamadii qabsaday isbitaalka ay xidheen doctor xasaan abuusafiya oo ahaa agaasimaha isbitaalka kamaal cadwaan waxayna xidheen isaga iyo tiro kaloo iskugu jira shaqaale barakacyaal iyo bukaano ilaa iyo haddana lama oga meesha ay geeyeen maamulka saynada yuhuudda oo ka warbixiyey weerarka ay ugu gubeen isbitaalka kamaal cadwaan ayaana sheegay in isbitaalkan uu hooyi uu ahaa kooxda muqaamada falastiin ee dagaalka adag kula jira ciidamada gumaystaha yuhuudda dhanka kale kooxaha muqaamada falastiin ayaa waray soo saareen waxay si cad ugu beeniyeen in dagaalyahanadooda ay joogaan isbitaalka kamaal cadwaan ee waqooyiga marinka khaza waxayna ku nuxnuxsadeen in gumaystaha yuhuudda horey u faafiya eedeema kuwaan la mid ah iyagoona marmarsi uga dhiganaya arrinta ay ku burburinayaan isbitaalada ku yaala marinka khaza baaritaano caalamiya ayaana ku caddeeyeen been abuurka sheegashadooda muqaamada falastiin ayaana waxay intaa ku dartay in beenta ay ciidamada yahuudda ka sheegeen isbitaalka kamaal cadwaan ay ugu gul leeyihiin inay marmarsi uga dhigtaan dembiyada foosha xun iyo xasuuqyada ay halkaasi ka geysteen kooxaha taabaxsan muqaamada falastiin ayaa waxay weerarka xoogugaalka ah iyo xasuuqyada ay ciidamada yahuudda ka geysteen isbitaalka kamaal cadwaan ku tilmaamay inuu yahay mid ay ka muuqato fulaynimo islamarkaana ay ku biirinayaan liiska dembiyada dagaal ay gumaysta yuhuudda ka geysteen qidaaca ghaza tan iyo markii ay duulaanka kusoo qaadeen iyagoo weliba taageeraha garla-aanna ka helaya dowladaha lagu sheego inay yihiin kuwa ugu awooda badan ayna hoggaan ku hayeen maraykanka ingiriiska faransiiska iyo weliba jarmalka kooxaha muqaamada falastiin ayaa waxay sidoo kale caalamka oo dhan ugu baaqeen inay go-aan adag ka qaataan waxaa jaraa'im ah ay ciidamada yuhuudu ka geysanayaan ghaza si kastaba ciidamada maamulka yuhuudda waxay ka dhawaajeen isbitaalka kamaal cadwaan ay u aqoonsan yihiin inuu yahay xarun ciidan oo ay ku sugan yihiin kooxda muqaamada falastiin ee ka dagaalamaya waqooyiga marinka ghaza islamarkaan ay kasoo abaabulaan howlgallada ka dhanka ciidamadooda ee ku sugan waqooyiga wararka hordhaca aynu helin ayaa waxay sheegayaan in xasuuqan bahalnimada ee ka dhacay isbitaalka kamaal cadwaan islamarkaana ay geysteen ciidamada gumaystaha yuhuudda ay ku shahiideen konton ruux oo iskugu jira bukaano barakacyaal iyo shaqaalaha caafimaadka halkii ay jiraan boqolaal ruux oo kale oo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan qeybo badan oo isbitaalka ka mid ah ayaana waxaa gaaray burbur baxsan halka ay dumeen derbiyadii iyo saqafyadii sare wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca ghaza ayaana waxay sheegaysaa in qeybaha burburay ay ka mid yihiin qolalka qaliinada dhaawacyada kuwa shaybaarka qeybta daryeelka baqaarka isbitaalka iyo weliba qeybo badan oo isbitaalka muhiim u ah ilo xogogaalla oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen in gudaha isbitaalka ay ku sugnaayeen dad ka badan saddex boqol iyo konton ruux kuwaasoo toddobaatan shan ka mid ahaa dadkii kusoo dhaawacmay duqeymaha yuhuudda iyo dad qaba xanuuno kala duwan halka boqol sitan ay ahaayeen dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal ka shaqaynaya qeybaha kala duwan isbitaalka halka inta soo hartin ay ahaayeen barakacayaal ay ciidamada yuhuudda duqeeyeen guryahooda islamarkaana ay kasoo barakaciyeen deegaanadooda xasuuqani ka dhacay waqooyiga qidaaca ghaza ayaa waxuu noqonaya mid ka mid ah xasuuqyada ugu waaweynaya ciidamada yuhuuddu ka geysteen qidaaca ghaza tan iyo markii ay dulaan dhanka dhulka ay kusoo qaadeen waqooyiga lixdii bishii oktoobar ee sanadkan gabagabada ee labada kun afariyo labaatanka shahaadada iyo dhaawacyada ayaana waxay sii kordhinayaan tirada dadka ku shahiiday waqooyiga tanii intay ciidanka yuhuudda halkaasi ku sugan yihiin ciidamada yuhuudda ayaana waxay mar walba caado ka dhigteen inay beegsadaan oo ay duqimo ku garaacaan goobahay dadka iskugu yimaadaan sida isbitaalada masaajida madaariista iyo goobaha kale waxayna inta badan xasuuqyada ka dhacaan isbitaalada iyo madaariista tani ayaana waxaa ka horeysay xasuuqay ciidanka yuhuudda ka geysteen madraso ku taala magaalada ghaza gaar ahaan xaafadda addaraj ee bariga ku taala xasuuqaad u daran oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen deegaanadii xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwa kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidanka yuhuudda geysteen saacadii lasoo dhaafay ayaana gaaraya ilaa iyo saddex xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan soddon toddoba ruux halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen ugu yaraan boqol ruux oo kale iyadoo ay xusad mudan tahay in tobanaa ruuxoo shuhaadah iyo kuwo kaloo dhaawacyo kala duwan qabay kuwaas xaniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda tirada guud ee shuhaadada muslimiinta ghaza tan iyo sanad kahor markii uu balowday dagaalka waxay haatan maraysaa in ka badan afartan iyo shan kun afar boqol soddon iyo lix ruux halkay dhawacudana marayaan ka badan boqol iyo sideed kun iyo soddon iyo sideed ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigan tahay in wadda afar iyo toban bilood oo uu socdo dagaalka marinka ghaza ay ciidamada yuhuudda si isku mid u duuqeynayeen min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxaana saacadaha iyo maalmahayna soo aadan suurtagal ah inay kororto khasaaraha dhimashada iyo dhaawac dadka reer ghaza maadaamaay weli socdaan duqeymaha yuhuuddanay saar xandara u beegsanayaan dadka barakacyaasha ah ugu dambeyntii kooxaha muqaamada falastiin ayaa waxay weeraro kala duwan ku beegsadeen ciidamada cadowga yuhuudda ee duulaanka gardarada kusoo qaaday deegaanada kala duwan ee marinka ghaza gumaadka iyo xasuuqyada wuxuushlimadana halkaasi ka wadaa weerarada ay dagaalyahanada muqaamadu ku beegsadeen askarta yuhuudda waxaa iskugu jiraan kuwa toos ah duqimo loo geystay saldhigyadooda iyo weliba weeraro dhabagalla ah oo khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey yuhuudda ciidamada waxaiska caabiinta falastiiniyiintu waxay gaari gaashaman u yeeteen ciidamada yuhuudda ku gubeen taawarka weyn ee lacawdi ee ku yaala magaalada beet xanuun ee waqooyiga marinka ghaza xilli uu ahaa mid halkaasi ku socdaalaya ayeen gantaale kala duwan la dhaceen sidoo kale dagaalyahanada muqaamada falastiin waxay shaaca ka qaadeen inay qarxiyeen gaari kale oy saarnay ilaa iyo shan xubnood oo ka tirsan ciidamada yuhuudda islamarkaana ku sugnaa xerada jabaaliya qaraxa kadib waxaa halkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqday shantii askari ee gaarigaasi la socotay sidoo kale ciidamada waxiska cabinta falastiiniyiintu waxay howlgal khaansama shisha ay ku dileen laba askari oo ka tirsan ciidamada yuhuudda xili ay ku socdaalayeen deegaanka talazactare jabaaliya war ka soo baxay taliska maamulka saynada yuhuudda eena waxaa lagu sheegay inay dhinteen laba ka mid a saraakiisha ciidamadooda ku sugan marinka khaza ka gadaal markii ay la kulmeen dagaal adag oo kaga imaaday dhanka kooxaha muqaamada falastiin afhayeenka ciidamada yuhuudda ayaasna waxa uu sheegay in ciidamadooda midna dhulka loogu aasay xili ay ku socdaalayeen deegaan dhaca waqooyiga marinka khaza halkaasna ay ku waayeen askariya saraakiil sidoo kalena wuxuu sheegay in ciidamadooda ay weerar kula kulmeen guri ku yaal isla waqooyiga marinka khaza halkaasna uu ka dhashay khasaare kala duwan